munaasabad ay ku qalajibinayeen arday dhammaysatay fasalka laba-iyo tobanaad iyo fasalka sideedaad islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare ee hayaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa kasoo qeyb galay munaasabadda maamulka dugsiga sare ee hayaan bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalinjibisa iyo marti sharaf kale ustaad xuseen maxamed oo ka mid ah maamulka iskuulka hayaan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda iyo tirada ardayda iskuullada hayaan dhammaantood oo soo saaray miro aada cajiib u ahoo wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo waxaana furay waxaana u taaganahay inaan furo xafladda iskuullada hayaan qaybihiisa kala duwan xafladdaas oo isugu jirto ardayda foonfoorka ee u qalin bedelo doonto jaamacadaha iyo ardayda sideedaadka ee uqali sii wadi doonaan daraasadda iskuulka ardaydaasoo aada u tiro badan oo ku dhow toddoba boqol lix boqol iyo konton iyo ardaydaasoo ah ayaan maanta u xafladaynaynaa insha allahu bilkariim bahda saxaafadda iyo dadka ka soo qayb gala dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan u soo istaagay inaan xafladda furo xafladdeenna way noo furan tahay hayaan martida iyo bahda jaamacadaha iyo saxaafadda iyo dhammaan qaybaha waalidiinta waxay ku soo dhoweynayaan gacmo furan qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka hayaan iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada bilow ayaan ku qiyaasi karaa meesha aad joogtaan kow iyo labo ma joogtaan waxbarta oo la tartama ficiinna oo waddamada jaarka a la tartama oo kuwa annaga nala dhashay ama aanu dhallee dibadda ka imaanaya qabogu wax ku soo bartay berri yaanu jegooyin kaa qaadeen annagay naga qaadeen qof walibana dalkiisuu wax ku yahay xaqiiqa qof walibana dalkiisii ayuu wax ku yahay qurbo wax tari mayso waxaan aad iyo aad u xoojinayaa macallimiintii iga horaysay oo idinku gubaabinaysay inaad waddankiinii aada la wareegtaan farxad iyo reereen waxay noo tahay xafladahan oo kale markay ardaydan dugsiga sare ka baxaysa ee aan la kulmayno oo jaamacadihi aan usii diyaarinayno waxay rajo noo abuurayaan dhinaca dhibaatadu ay ka jirto waddankeenna qofkii ka fiiriya oo niyajab tusinaaya bal dhinaca kalena fiiri sida uu qurux badan yahay marka waxaa noo tihiin yididiilo iyo rajo ummadda soomaaliyeed
marka aad ku biirtaan jaamacadaha sida saaxiibadiinnii hore idinka horreeyey ay u noqdeen haleeyo hormuud oo ah xarumihii ay ku biireen runtii waxay sii kororsan doonaan tacliintii sare saadkeedii waxay u kordhin doontaan dadnimo iyo aqoon iyo karti kale waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala yididiilada iyo amalkiiyo rajada dalkan uu leeyahy waa idinka iyo inta idin la midka ah waalidiinta iyo ardaydii qalinjibisay ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaan kaloo la hadlayaa ardayda anigu aan ka mid ahay oo qalin jebiyey noqda kuwii waxbarashadii la soo baray ku intifaaca waalidkii soo gardaadiyey oo garab soo qabtay garab ku siiya waalidku hadda isku mid maahee ninna baraarow ku jiraa ninna mataqaanaa axwaashiisu waa iska bari dhexe marka kor iyo hoosba waalidkiina soo garab qabtay inaan u beddelno booskii ay wax nagu soo bareen haddii ay baraar aheyd iyo haddii kaleba inaan booskaas u beddelno oo waalidkii wakhtigii aan dhihi laheen nase waaye aanna siino oo waxbarashadiina gacanta aan ku sii hayno aan sii wadno
waa idiin salaamay maanta waa maalin farxad ah oo intaanu arday meesha ku kulansan oo waxbarashadoodii dugsiga sare ka qalinjabiyey farxadda ayaga ay qabaan annagana aan la qaybsanayno waalidiinta ah waalidiintana waxay ku faraxsan yihiin inay ardaydoodii hal sanad laba-iyo toban sano ay juhdi soo gelinaayeen ayaguna inay qalinjabiyaan ay maanta ku faraxsan yihiin marka saas darteeda soo dhowaada farxadda waa idin la qaybsanaynaa ardayda waalidiinta inkastoo meeshay joogto macallimiinta oo ardayda waxbartana waa mahadsan yihiin oo hayaan dufcadan waa dufcadii laba-iyo tobanaad ee uu soo saaray iskuulka hayaan ee magaalada muqdisho islamarkaana sanad weliba soo saara arday badan kuwaasi oo ku biira jaamacadaha dalka